kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii qurbe toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa aan ku soo qaadanaynaa tiradii ugu badneed oo arday soomaaliyeeda oo qaarkood jooga qurbaha qaarna gudaha waddanka soomaaliya iyo meelo ka baxsan jooga oo iyagu la sheegay inay tegayaan dalka shiinaha si ay aqoontooda u kordhiyaan gaar ahaana kuwa baranaya caafimaadka haddaba waxaa arrinkaasi marti noogu ah oo ka hadli doona cali umal oo isagu la taliya uu ah hay-adda barashada culumta dhakhaatiirta ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano millenium academic soo dhowow cali kusoo dhowow barnaamijka qurbe waa dhowahay walaal sahro aad baan kuu salaamaya adigana waa tahay bal waxaad iiga warantaa caliyow sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka iyo kii ka horreeyaba tira intee la eg oo arday soomaaliyeeda ayaa waddanka shiinaha u doontay inay kordhistaan aqoontooda
hadal wanaagsan wey walaalay muddaan horta soo wadnay maaragtay arrintan caawintan dhalinyarada qanaynaya inay bartaan culumta caafimaadka oo ay waddanka shiinaha ka bartaan sanad walbana way kasoo badanayeen sidii hore marka qiyaas ahaan sanadkii hore oo kale adigu ilaa toddobaatameye ayay ahaayeen sanadka laakiin aad iyo aad bay uga fara badan yihiin waa tahay bal caliyo waxaad iiga warantaa marka baahida waktigan keentay maxay tahay in dhalinyaradu ay u doontaan aqoonta waxbarashada heerka jaamacadeeda dalkaasi shiinaha gaar ahaan iyagoo qaarkood qurbaha wadamadan horumaray maraykanka uu ka mid yahay ay joogaan iyo canada
walaahi waxaa kolley loo maaragtay tirinaya ama maaragtay lagu xirinaya dhowr asbaabood oo maaragtay kalifi kara in maaragtay xagga dhalinyaradu ay daneeyaan inay naha wax ka bartaan waxaa keenaya shuruudaha lagu galo oo aada moodo inay aada uga sahlan yihiin kuwan galbeedka maaragtay yurub ama maaragtay north america lagu galo magaranaysaa kharashaadka lagu barto ama maaragtay fiiga oo aada uga jaban marka loo eego oo xataa afrikada kalaba kasii jaban maaragtay muddadiioo muddo macquul ah oo maaragtay wax lix sano ka yara iyo sidoo kale wadan dee waad garan kartaa shiinod hadda maanta waa quwad waa wadanka maaragtay ugu labaad ee ugu maaragtay dhaqaalaha hogaaminaya la saadaaliyana maaragtay sanawaadka soo socda inuu maaragtay noqdaba inuu koobaad galaba marka arrimahaas marka la maaragtay ay noqoto albaab cusub oo maaragtay hor leh muddana dee hadda waa la aadayay laakiin waxaad moodaa sanadahan aada in loogu baraarugay aada iyo aadna looga faa'idaystay waayahay adinku waad fududaysaan hay-adan aad adigu la taliyaha u tahay millenium academic in dhalinyaradu ama ardaydu ay waddankaasi aadaan maxaa idinku dhaliyay ugu horreyntii
wallahi annaga muddo badan bay naga guuxaysay inaanu hawshan iyada aantii muddona waana ku jiray ka badan lix sano waana agencygu meelo badan ayuu kala joogaa dhakhaatiir badan baa ku jirta china waa maaragtay xafiisaan ku leenahay sacuudiga xafiisaan ku leenahay arka waa ku leenahay waxa ugu weyn maaragtay nagu dhaliyey dee kolley anagu mujtamac iyo dad baan maaragtay kasoo jeednaa dhalinyaradii hadday qurbaha joogto iyo maaragtay hadday qaxootiyi joogaanba waxaad moodaa inay iyagoo u ooman inay waxbartaan kartidii iyo maaragtay awoodiina leh in maaragtay asbaabihii ay wax ku maaragtay loogu fududayn lahaa inay maqan tahay marka waxaanu go-aansanay wixii aanu arrinta baahida intaa le ka fudayn karno annagu ka qaban karno inaanan ku masuugin oo hakaran baa annaga nala maaragtay noo soo baxday annagu marka waxaanu qabanaa nala soo xiriiro interview baan ka qaadnaa agencygu leeyahay markii aan aragno qofku inuu ku halkaa ku haboon yahay laana dad fara badan ku haboonayn baaba jiro oo waalidku yidhaahdo maaragtay baro oo ku khasbayo laakiin markaad wareysatay aan ku haboonayn wax kale laga yaaba in ku haboon yahay wixii aanu israahna hawshaa waa ku haboon yihiin waa u fududaynaa interviewgaan ka qaadnaa mid kalena waxaa ka qaada iskuulka iyo barfesorinta iskuulka dhigaya iyo maaragtay qolada maamulka haddii uu ardaygu intaa uu gudbo muddo gudahooda ayaanu uga soo saara afiitadii iyo maaragtay admissionkii meesha uu joogona ugu dara caalamka meeshu ka joogo waayahay tirada ardayda ah ee badi aad dirtaan ma qurbaha oo keliya mise soomaaliyana way ku jirtaa soomaaliyana way taa walowba hadda caqabada yaryar soomaaliya ay kasoo foodsaa soo food saareen hadda qurbahay u badan yihiin marka hore waaad moodaa in isku dhadhawaayeen qurbaha ayaa laakiin caqabada idin haysata ee ardayda soomaaliya ka timaad idinka haysata maxay tahay caqabada keliya ee nagu soo baxday hadda waxay tahay ardada ka imaanaysa soomaaliya marka ay yimaadaan tiro badan oo timid ayaa run ahaantii marka horeba inay sii tahriimaan maaragtay doonayey qaarna qaar badanna inay wax bartaan bay doonayeen oo maaragtay ay maaragtay naftoodan anfacaan eheladooda iyo waddankoodan anfacaan kuwii maaragtay kuwaasii tahriibaya oo waddanka shiinaha iska dhex dhiibaya oo aan tira bad runtii aan tiro aada u badnayna ayaa saameyn ku yeeshay kuwii kale marka shuruud ayaa ay soo rogeen ah qofku waa inuu afartamiyo kun account afartan kun inay ugu jirto caddayn karaa oo maaragtay qof jabuuti oo kale aada loo mara oo laga baxaa jabuuti qof jooga waa inuu damiin ka noqdaa oo yidhaahdaa qofkan anaa ka mas-uula run ahaantii arrintaasna cid walba uma fududo oo qof kasta uma fududo inuu la yimaado marka caqabadaa yar baa kusoo baxday laakiin wixii kale ee basaboort kala wataa waa weli waa fududa dhaqaalaha ku baxaya jaamacadda adigoo iisoo koobaya yaa bixinaya gaar ahaan ardayda ka ka tegaysa waddamadan qurbaha sida maraykanka yurub iyo canada oo kale waa si wanaagsan ale waxaa bixinaya eheliyadda qofka ayaa bixinaya keliya waddankan kana arrin waxaa jirta arrinaan jecel halkan laga faa'iidaysto ardada ka imaanaysa canada iyaga dowladooda ayaa programka ayaa osha program la yidhaahdo oo dowladdu ay ay maaragtay bixiso deeq waxbarasho ayay ku heli karaan iyagu marka dad dhalinyarada canada sharciyada passport canada haysta iyagu waxay ku dhegan karaan dowladda ka bixinaysa oo kharash waalidku inay bixiyaan maaha laakiin north america iyo maraykanka iyo yurub iyo meelihii kaleba waxaa ka bixinaya qofka isagaas ka bixinaya ama waxaa ka bixinaya eheliyadda iyo waalidka waana wax la awoodi karo qofka hadduu shaqeeyo runaantii u awoodi karo saa uma sii badna aad baad umahadsantahay inaad noogu warrantay barnaamijkeena qurbe cali umal adaa mudan walaal aad walaal kaasi waxa uu ahaa cali umul oo isagu la taliya uu ahaayadda millennium academic oo iyadu u fududaysa ardayda daafaha caalamka joogay soomaaliyeed inay waxbarashada u doonan karaan waddamada ay iyagu haminayaan gaar ahaana dalka shiinaha oo uu sheegay tiradii ugu badneyd oo arday soomaaliyeeda in sanadkan iyo kii ka horreeyeyba ay u waxbarasho doonanayeen gaar ahaana waxbarashada heerka caafimaad ee jaamacadaha dalkaasi inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegaystayaal toddobaadkan waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo